macadka cilmi baarista iyo horumarinta soomaaliya iyo magaalada muqdisho ka goboday kulan dood ilmiyeed ka saabsan riidan habayowka canshuuro dalka aragtida dadweyne caqabado iyo saameynta bulshada ka weelatay kulanka walibaa ku qayb galay mas-uuliyiin aqoon-yahana dhalinyaro iyo marti sharaf kala ankoreyn daafurka madala waliba ku hadalay agaasima macadka cilmi baarista iyo horumarinta soomaaliya doctor cabdulaahi januune waxaan isha ku haynay waxyaabaha laga leeyahay canshuuraha cilmibaaris ayaa waxaan ka samaynay falcelinta meesha ka dhalatay iyo warqadaha dowladda ay soo saartay iyo qaabka wuxu socdaan kadib cilmibaaristii markii anagu aan samaynay waxaa noo soo baxday dadku waxay isdhaafsanayaan in aanay cilmibaaris ku dhisnayn intooda badan ra'yigu waa iska ra'yi shaksiya laakiin ra'yi lambar iyo cilmibaaris la sameeyey iyo daraasad badan kuma dhisnayn marka waa isxilqaanay cilmibaariyaal ahaan dowladdu waa gardhigatay oo waxay tiri deynta haddii la cafiyey waxaana la yidhi isdabara garabkiina laa galo waxay yidhaahdeen marka war annaga waxbaa nagala rabaa bil inaan bixinno oo mataqaanaa shaqaale lacagtooda aan dhiibno ee dib isugu naqda shacabkina waxay leeyihiin duruufaha iyo xaaladaha jiro iyo damqasho iyo daryeel aan dowladda uga baahannaha waxaan rabnaa marka inaan arrintaas qaab cilmibaariseed ku fiirino waxaa la yidhi sidee xeego loo xagtaa ilkana u nabadgalaan waxaan isleenahay haddii cilmibaaris dhaba laga sameeyo meel dhaxaa la isugu imaan karaa dhanka kale xanu ku mid ee martida ee ku qayb galay kulanka ayaa ka dheeraday muhiimadda bulshada uu sa-anlayi kulanku waxaasaan soo wadnaa iyo waxaasaan u dhignaa waxaasaan soo wadnaa waxaa waaye dadminis qaado qaado le laakiin seen u dhignaa marka lagu yidhaahdo xoogaa talaa gelisa waxaa leeda niyahow baashan mararka qaar saan dhinacan aan kasoo gelino intaan aan u bixino saan aan yeelno waana aakhirkana waa la isla waafaqaa haddaana dalkaani uusan canshuur helinna wax badan ma noo qabsoomayaan meesha aan hadda aan joognana maka gudbayno wax badanna waa soo socdaan weliba oo hadda tani waa bilowe iyadoo ka culusna waa nagu soo socotaa laakiin tartiib tartiibaan u baran doonaa insha allah haddii la yidhaahdo waana waana gudagelaynaa waxaa jira sagaal lacagood ogaada shacabkii soomaaliyeed aad tihiin inaad arrintaas aad u dhegaysataan waayo oo sharci darro ah oo dowladda soomaaliya wasaaraddeeda maaliyadda u xil saaran aysan qaadan ee dad shakhsiyaada ay qaadaan sharcigana baalmarsan middaas wey midda gubaysa nin ganacsadaha oo isagii lamid ah ama uu hebel iyo hebel u yaqaano inuu ka qaado sifaha dowladnimada inta soo dhexgala lacag ka qaado joogto ah wax la qaadan karoo la aqbali kara maaha waxaan ku faraxsanahay in xukuumaddu ay ka soo saartay qaraar ay arrintaas iyadaa uga hortegayso olredy ilaa iyo saddex afar canshuurood canshuur ma odhan karee lacagta baadilkaayadu la qaadaya la joojiyey kuwii kalena lagu wado in la joojiyo anka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya cabdiqafaar cilmi oo uu saahiri kulanka iyo sheegay in lambaahnyee kulanku usoona ku sheekay canshuuro yaha kordhiyda dowladda muhiimadiyuu leeyiin maantana waxaan maraynaa inaan baasaboorkeennii waddanka ku marayno ganacsigu shaqaynayo canshuur laga wada hadlayo kuma imaanin marka dee iska ciyaar iyo kuma imaaneen waxay ku timid wiilal badan oo soomaaliyeed oo ciidan ahaa iyo kuwa aan ciidan ahayn iyo hooyooyin badan ayaa godka ugu jira in maamulkaa iyo kala dambayntaa la soo celiyo inaan meesha aan joogno marka horey uga dhaqaaqno oo dowladda waxa qofka soomaaliga uu ka yacni naawinayo ay la keenana waxay u baahan tahay in dowladdii qiyamkeedii la bixiyo oo canshuur la siiyo maxaa dowladda ka rabtaa tusaale ahaan waxaad ka rabtaa in amniga sugto ma sugi kartaa amniga haddaan askariga mushaarkiisa la bixin karin adig dadkaan weydiinaya dowladdu amniga ma sugi kartaa haddaan mushaarka askariga la bixin karin